walaalayaal waxaan doonahayaa inaan inay caddeeyo inaan nabad ku haysto adduunyada tan nabadda aan ka hadlayaa waxay tahay midda qalbigayga ku jidha maxaa yeelay waan ogahay inaan jannada tagahayo malaha waa aad la yaabsantihiin inaan idhi jannadii baan u socdaa waan ogahay inaan jannada tagahayo maxaa yeelay ciise masiixi baan rumaystay hadalka ilaahay wuxuu leeyahay ciise masiixi ayaa wuxuu yahay jidka runta iyo nolosha ilaah nin uu imaan karaa ma jiro inuu ciise soo mara maahe ciise masiixi ayaa wuxuu yahay sayidkayga iyo badbaadshahayga waan jeclahay oo waxaan ku jeclahay qalbigayga oo dhan waan ku faraxsanahay inaan ka leexdo dembigayga oo aan raaco masiixiga waa nacasnimo in la raaco jidka dembiga waxaan goostay inaan raaco masiixiga oo aan addeeco hadalkiisa wuxuu u dhintay oo u dhibtooday inuu iga badbaadsho dembigayga hadda wuxuu jiraa jannada oo wuxuu ii diyaarinhayaa meel aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay waan ogahay markaan dhinto inuu jannada i geynhayo ilaahay hadalkiisu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ku dhiibaa nolosha daayimiskaa masiixiga xaggiisa kii masiixiga rumaystaa nolosha ayuu haystaa laakiin kii aan rumaysan ma haysto nolol ciise masiixi waa kayga aniguna kiise ayaan ahay saas daraaddeed waan hubaa inaan haysto nolosha daayimiska markii uu jirkaygu dhinto naftayda waxay aadaysaa xagga ilaahay oo weligeed waa la jiraysaa
iminka waan raacayaa magaciisa waan ammaana dhigiisana waanay baaday biyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kristos waan aaminay iminka waan raacayaa ciise kristos waan aaminay iminka waan raacayaa wuu i furay wayga furay shakigayge wayga furay biyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kristos waan aaminay iminka waan raacayaa ciise kristos waan aaminay iminka waan raacayaa dembigayga wayga saaray qalbi cusub wuu i siiyey biyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kristos waan aaminay iminka